golaha amniga ee qaramada midoobey ayaa la filayaa inuu cod u qaado qaraar ku saabsan cunaqabataynta hubka ee saaran soomaaliya dowladda soomaaliya ayaa dalbanaysa in cunaqabataynta laga qaado si ay u tayeyso ciidamada uguna adkaato kooxda al-shabaab balse qaadista cunaqabataynta hubka ee soomaaliya ayaa aragtiyo kala duwan ka soo baxaysa warbixintaasi waxaa inoo haya cabdulaahi colombo xubnaha golaha amniga ee qaramada midoobey ayaa maanta arbaca magaalada new york waxaa la horkeenayaa qaraar ay cod u qaadi doonaan oo go-aan ka gaari doona waxaa laga yeelayo cunaqbataynta hubka ee saaran soomaaliya tan iyo sannadkii kii diblomaasiyiin u warramaya wakaaladda wararka ee royters ayaa sheegay in dowladda maraykanka ay taageersan tahay dalabka dowladda soomaaliya ay ku doonayso in cunaqbataynta la qaado balse dowladaha britain iyo faransiiska ayaa shaki ka muujinaya in cunaqabataynta laga qaado dal awalkii horeba uu hubka buuxay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo shalay ka hadlayay magaalada dooxa ee dalka qatar ayaa sheegay inuu filayo in cunaqabataynta uu golaha maanta qaado wuxuuna difaacay sababta ay u doonayaan in cunaqabataynta la qaado
tallaabada ah in cunqabataynta nagala qaado waxay fursad inoo siinaysaa inaan dhisno ciidan qaran oo taya leh in beesha caalamka ay taageero inoo fidiso waxaa hawshan barbar socda barnaamijka dib u heshiisiinta waxaa ciidanka laga soo qorayaa qaybo badan oo gobollo kala duwana kuwaasna waxay noqon doonaan ciidan midaysan oo xirfadooda milatari ay sarrayso howshaasi durbo way bilaabatay waxaana xeryaha ciidamada ku jira ciidamo laga soo kala qoray deegaano kala duwan oo dalka ah qorshaha qaadista cunaqabataynta hubka ayaa aragtiyo kala duwana ay ka bixiyeen maamulada ka jira soomaaliya maamul goboleedka puntland ayaa sheegay inaysan ogolayn in cunaqabataynta la qaado loona baahan yahay in marka hore la ururiyo hubka faraha badan ee dalka yaala sida uu sheegay wasiirka warfaafinta ee maamul goboleedka puntland maxamuud caydi dirir koox keliya gacanta u galo oo ama damac siyaasadeedle ama markaa gacanta ku haysata arrin hadda loo baahan yahay maaha hub dalka waa ka buuxaa soomaaliyeed hub ka dhigis baa loo baahan yahay shacabka in lagu sameeyo dhul badan waxaa loo baahan yahay military dalka oo dhan laga qoray gobolladoo dhan laga soo qoray dadkao dhan laga qaybgeliyay aragtidiisa saraakiil tababaran oo aqoon military leh oo sharci siyaasiya dawliya ku shaqaynaya oo dadka soomaaliya raalli ka yahay beesha caalamkuna la ogsoon tahay baa hub loo fasixi karaa laakiin qabaa'il hadda ciidan keliya laga qoraa muxuu ah hadda meesha layahay muqdisho meel kaliya ciidanka laga qoraa ciidanka ilaa hadda waa la tababaraa hubkii amisoon baa yaalla hub kale soomaaliya uma baahna maanta maamul goboleedka galmudug ayaa taageersan in cunaqabataynta hubka la qaado sidaasina waxaa idaacaddan v-da u sheegay axmed xasan baasto oo ah wasiirka warfaafinta ee maamul goboleedka galmudug go-aanka mas-uuliyiinta galmudug ay gaareen waxa weeye in golaha ammaanku uu ka qaado cunaqabataynta hubka oo saaran dowladda soomaaliya waayo dowladdu waxay codsatay in laga qaado cunaqabataynta hubka si ay ammaanka iyo ciidanka qalabkiisa iyo xasiloonida dalka ay dib u hanato taasaana sharcigu yahay kun sagaal boqol sagaashan iyo labadii waxaa jiray colaado qabiili ah waxaa jiray fawdo waxaa jiray kala dambayn la-aan maanta dalka waxaa ka jira amni iyo kala dambayn iyo xasilooni ay wado dowladda soomaaliya dhinaca somalilan oo iyadu sheegtay inay ka madax bannaan tahay soomaaliya waxay iyaguna ka soo horjeesteen in cunaqabataynta hubka la qaado somalilan waxay sheegtay in haddii cunaqabataynta hubka la qaadayo dhammaan laga qaado qaybaha iyo maamulada kala duwan ee soomaaliya ka jira sidaasina waxaa v-da u sheegay baashe maxamed faarax guddoomiye ku-xigeenka aqalka wakiilada somalilan cunaqabaynta laga qaadaya ee soomaaliya ku degdegaysa waxaa weeye ciidamada soomaaliya ee qabaa'ilka soomaalidu kuma wada jiraan haddii la furo iyo haddii aan la furinna hubka haddii la furo meel walba waa soo gaadhaya soomaali dhibaato unbuu keenaya wax faa'iido u keenaya ma jiro marka waxaan noo qabnaa waxa weye inay deg deg tahay waxa weeye hubku xamar buu isugu ururayaa soomaalidu qabaa'il bay isu laysay in mar intaan in laga wada hadlo oo haddii la furayo somalilanna loo furo puntland loo furo dowladda soomaaliyada kalena loo furo kasokow aragtiyada kala duwan ee ka soo baxaya maamulada soomaaliya waxaa dhinaca kalena in cunaqabataynta hubka laga qaada soomaaliya ka digtay hay-adda xuquuqda aadamaha ee amnesty international hay-addu waxay sheegtay in tallaabadan ay keeni karayso in hub fara badan uu gacanta u galo kooxaha hubaysan ee soomaaliya ugu dambayntii markuu golaha maanta ku kulmo magaalada new york ayaa waxaa la hadalhayaa in muddo sannadihii la qaado cunaqabataynta hubka ee soomaaliya